جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك السلام calaykum wraxmat ullaahi wbarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha jamaadul awal sanadka hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo kataa'iba al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigaya biyo-xireen loogu hortegayay fatahaad uu sameeyey webiga jubba dowladda xabashida ethoobiya ayaa ciidankii ugu badnaa ku daadguureynaysa xadbeenaadka u dhexeeya ethoobiya iyo elitereya xilli ay sii xoogaysatay xiisadda u dhexaysa labada dowladood mid ka mida gaadiidka dagaalka ee kooxda ridada soomaaliya ayaa si bareera dad shacaba ugu jiiray magaalada muqdisho guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa boqolaal qoys gurmad kala duwan gaarsiiyey gudaha degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbooyinka in ka badan boqol iyo soddon ruux ayaa ku dhintay fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay dalalka soomaaliya kenya iyo ethoobiya maraakiista waxbarashada ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dib loo furay kadib munaasabad ka dhacday degmada buqa qable
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimaha tanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigaya biyo-xireen loogu hortegayay fatahaada uu sameeyey webiga jubba faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir
waa muuqaal la daawan karo qadar lix daqiiqo ah oo ay kataab al akhbaariya kusoo gudbinayso qayb ka mid a dadaalada looga hortegayo fatahaadda degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbooyinka reer degmi iyo reer gobol bor cid maqan ma leh gudigii gudigii fatahaadkana waa joogaa gudigii beeraleytana waa joogaa filimkan ayaa lagu daawanayaa sida uu ku socdo mashruuca biyo-xireenka oo ay ka wada qayb qaadanayaan dadweyne aad u fara badan oo ka mid ah bulshada magaaladaasi iyadoo sidoo kale la arkayo qalabka iyo makiinadaha loo adeegsanayo mashruucan oo si habsamile kaga shaqaynaya qaar ka mid a goobaha ay biyuhu saameeyeen
alxamdulilaahi rabbilcaalamiin xaafadda holwadaag biyaha waboga jubba iyo ku soofatay gacana giiraayna insha allahu tacaala gacantii xoogoo yarna waa wada hakati hadda walaayada may niinshaantay baldoosara niinshaantay baldoosarkiiya giirooyn alxamdulilah hadda hooshaan meel fayli ningmaroyto looraan kushubaan kadib carina kushuba meel ya si hiri doon haddii ilaahay raale ka nagado insha allah may rajeeyayna in biyahan iska hiri doonno oo magaaladan haddii ilaahay raale ka nagado si nabad ah deganaadi doonno insha allah
buundo oo markii hore markii roob magaalada ku daco bannaanku bixin jirta ayaa maanta ee dhankii webiga biyaha ku keentay waka waa la xiraa shalay ilaa darad ilaa maanta waa la xiraaya gurmud waa jiraan looror haddaa la dhaho iyo haddaa la dhaho rig ciidin haddaa la dhaho waa jiraan wilaayadana waana soo gurmud hal goob oo keliya ma ahan goobaha laga dareemayo dadaalada fara badan ee bixiyeen guddiga ka hortagga fatahaadaha sidoo kale waxa ay waxqabadku isugu jiraan dhinacyo kala duwan si looga gaashaanto saamaynta fatahaadaha waxaana arrimahaasi ka sheekaynaya mid ka mid a howlwadeenada mashruucaasi oo filimka ka soo muuqanaya hadda aan joogno waa boondada lambar afar waxaan xiraynaa meel ay biyaha webiga kanaalkii biyaha reebi lahaa uu ka furan yahay ayaan hadda xiraynaa meelo badanna waan soo xirno ilaa ay magaalada daafaheeda ah biyahana waa xirid iyo furid furiddu waxaa weeye biyaha roobka oo magaalada ku da'a ayaan waddo u soo samaynay oo waddadaan hadda meesha annaga aan joogno ka soo bilaabo magaalada geeskeeda ilaa iyo lambar afar shan kilomitir oo aan biyihii furiddii aan u soo furnay oo roobka ku da'a magaalada kii webiga laga xiraayayna dhowr meelood ayaan soo xirnay waxaa ka mid ah ilaa ay ka soo bilaabo madhooke arjinihii biyaha celinayay ilaa saddex meel aan ka soo xirnay afar meel meel dhexdaan oo magaalada geeskeeda arjina isna meel kale aan ka soo xirnay meel kale oo dhexdaan oo bundo oo bixinaysay biyaha liinta qallajinta meelaha liinta lagu qallajin jiray oo laba bundo u dhexaysa intoodana oo adiga hal kilomitir gudahood ah iyadana waa soo xirnay arjin aan soo saarnay waa ilaahay mahaddiis buundada kale oo xaafadda howlwadaag ka soo hoos baxaan biyahana iyadana waana xirnay biyihii roobka ayaa awalka bixi jiray biyihii webiga ayaa soo kubaareeyey buundadii waan iska xirnay buundadii markaan xirnay waan leexinay biyihii waxaan u soo leexinay waddadaan hadda aan taaganahay oo lambar afar biyihii waddadaas ay ku socdaan biyaha webiga ayaan difaacooda ku jirnaa awalna waxaan ka shaqaynay biyaha roobkaan soo bixinayn hadda meeshaan aan xirayno waa biyaha webiga ayaan ka xiraynaa oo meel jabsan waa bulshada muslimiinta iyo maamulkooda iskaabaya si isku mid ahna ugu guda jira dadaallo allah fadligii looga hortegayo saamaynta xooggan ee ka dhalan karta fatahaadaha iyo daadadka sidaba lagu daawan karo filimka cusub ee baahisay kataa'ib al ikhbaariya
mahadsanid xaarif dowladda xabashida ethoobiya ayaa ciidankii ugu badnaa ku daadgureynaysa xadbeenaadka u dhexeeya ethoobiya iyo eliteria xilli ay sii xoogaysatay xiisadda ka dhex xaloosan labada dowladood faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya ilyaas cabdulaahi wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in dowladda xabashada itoobiya ay kumanaan kun oo askar ah ay ku daadgureysay deegaanada dhaca xuduudda eritereya guutooyin askar itoobiyaan ah oo wata hub culus iyo gaadiidka taangiyada ayaa ka gudbay deegaanada raaya iyo walqayta waxayna difaacyo ka qoteen tuulooyin ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda eritereya wariyaal ku sugan gudaha dalka itoobiya ayaa kusoo waramaya in diyaarado xamuul ah ay ciidamo kale ka dejiyeen madaarka degmada humera ee ka agdhow saddex xagal xuduudeedka ay wadaagaan waddamada itoobiya eritereya iyo suudaan dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo yar uun kadib uu jenaraal cabdifataax al burhaan madaxweynaha suudaan uu booqasho ku tegay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya mahadsanid ilyas mid ka mida gaadiidka dagaalka ee kooxda ridada soomaaliya ayaa si bareera dad shacaba ugu jiiray magaalada caasimadda ah ee muqdisho warbixin arrintaa ku aadan waxaa inoo haya casaam carafaat iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta shaqa maalmeed ay ka dhigteen dilalka dhaca iyo xarag ay kula dhaqaaqaan dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho iyo goobaha kale ee cadowga allahu duulaanka uu kaga sugan yahay dalka soomaaliya ayaa mar kale waxay maleeshiyaadka ridada qof shacab ay ku dileen magaalada muqdisho dilkan ayaa waxa uu si gaar oga dhacay degmada dharkaynley ee magaalada caasimadda ee muqdisho dhanka kale gaare ay watay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dad shacaba ku jiiray isla magaalada muqdisho kuwaas oo saaraa mooto bajaaj falkan ayaa ka dhacay degmada yakshiid waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo afar qof gaarigan jiiray dadka shacabka ayaa ahaa nooca loo yaqaano cabdibilaha waxaana lahaa maleeshiyaadka loogu yeero asluubta maalmihii lasoo dhaafay waxay maleeshiyaadka murtadiinta ay sii kordhinayaan dilalkaay u geysanayaan dadka shacabka ah mahadsanid casaam guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa boqolaal qoys gurmad kala duwan ku gaarsiiyay gudaha degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow faay ibraahim cali iisho cali isaakh jaharo maxamed aadan khadiijo maxamed suuri nuurto xasan waraabe boqolaal dad ah oo ay waxyeeleeyeen fatahaadaha ayaa ka faa'iidaystay raashin qiibin guddiga gurmadka fatahaadaha uu ka sameeyey magaalada jilib in ka badan toban deegaan oo dadkii ku noolaa uu guddiga ka soo saaray lana keenay magaalada jilib ayaa la siiyey raashiin ay ku noolaadaan kadib markii ay biyuhu qaadeen deegaanadooda oo ku yaala dacalka webiga jubba halkii raashin qiibintu ay ka socotay oo ah xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal qoysas ah waxaana la siiyey raashin kala duwan maadaama horey dib u dejin loogu sameeyey qaarkood ayaana la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaana na siiyey labo sadaala saliid kiish sokor iyo kiish bariis e waxaa ku soo kacay oormala biyaana isoo barki'iyey maxaa liigu keenay doono had alxamdulilaahi rabbilcaalamiin dhul enjoga la ishe waa lii keenay maasha allah haddana maanta wilaayada waxa i siisay deegaankay oormala jilib oo tagay doonana nagu soo qaaday al-shabaabta kor allahagu dhigo ilaahay odowg hanagu jabiyo muslimiinta inan tanashaanti ilaahay anka mahadiyaana ilaahay anta anashaani alhamdu shukru inta deganaa jilib degmada jilima degana alhamdu alshukru maya alhamdu alshukru ilaahay hana gudbi muslimiinta hana gudbiidi walaayadaa gurmatay dooman baa la gurmaday waxaa la geeyey meel la dhahay wobi yariiska ilaa waxaa la geeyey kalaanje samata bixen weyn ayaa la suubiyey ilaahayna maxadda iska leh hadda walaayadii joogi len meesha maanta ummaddan waa ku baaba'a leed haddan maanta markii la keenay waxaa doonta waxaa kusoo xiranaysa buurta shiinaha oo jilib ayaa kusoo xiranaysa koy shiidli ku kooyi shiidli way addooni isudi'iinkashaani jilib ali isheeni haddana raashin ali isii saddexda saliid kiis sokor kiis bariid ali isii korshaba ka fadhi biyo isbarka'i hadda raashinka qoonshaba dhah fadhiino ilaahay kor alaa ka dhigo guntiina siisi raashinka walaayadana siiti fatahadii ya sarafaadni biyogan sakarafaadni haddana inta doonina ninkasheeni alhamdulilah wahungu raashingana nisii raashin bariid saliidis sokortis alhamdulilah qabna wal unuwaisingna male yifana nisi miningana nisi alhamdulillah wilaayadina kor allaha ka dhiko degmooyinka saakow salagle bu'aale ayuu guddigu ka sameeyey raashin qiibin waxaana weli socota howlaha daadgureynta dib u dejinta iyo raashin qiibinta waxaana guddigu uu dadka kusoo daadguraynayaa dooman dheereeya kuwaas oo waqti kasta soo qaadaya dadka ay biyuhu saameeyeen waxaana meelaha qaaraa yihiin kuwa halistooda leh oo dadkii ku noolaa laga soo badbaadiyey guddiga oo aan la kulmay ayaa ii sheegay inay weli sii wadaan howlaha samata bixinta iyo raashin gaarsiinta dadka ay saameynta ku yeesheen fatahadaha iyo weliba sidoo kale daadadka mahadsanid dhuubow in ka badan boqol iyo soddon ruux ayaa ku dhintay fatahaadaha iyo daadadka ku dhuftay dalalka soomaaliya kenya iyo ethoobiya faahfaahinta warbixintan waa kan cabdulqaadir rabbaani ugu yaraan boqol iyo soddon ruux ayaa ku dhintay roobabka mahiigaanka ah ee ka da-aya wadamada bariga afrika gaar ahaan wadamada soomaaliya kenya iyo etoobiya soomaaliya tirada dadka ku geeriyooday waxaa la sheegay in ay gaarayaan kow iyo konton ruux halka ay ku barakaceen nus maliyuun qofood roobabka iyo daadadka xoogan haddii ay sii socdaan waxaa suurtagal ah in ay sii kordhaan dhibaatooyinka kala duwan ee ay geysanayaan daadadka deegaanada fatahadaha ee ka dhaceen ee soomaaliya ayaa in badan oo ka mid a waxaa ka socda iskaashi iyo gurmadyo bulshada dhexdeeda ah iyadoona xarakada shabaabul mujaahidiin ay ku wacyigelisay ummadda muslimiinta soomaaliyeed in ay istaageeraan goobaha fatahadaha ugu daran laga soo calaamadeeyay ee soomaaliya waxaa ugu horeeya magaalada beledweyne oo ay saameeyeen daadadka fatahaadaha iyo webiga shabeelle oo kusoo rogmaday waxaana ku barakacay dad gaaraya laba boqol iyo konton kun oo ruux kuwaas oo guryahooda isaga barakacay fatahaada darteed sidoo kale goobaha fatahaaduhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah wilaayada jubbooyinka iyo qeybo ka mida gedo kenya hay-ad gaaleedka laanqeyrta cas waxa ay sheegtay in waqooyiga dalka kenya in dad gaaraya soddon kun ay ka barakaceen guryahooda boqolaal gurina ay ku baaba-een halka tiro dad gaaraya konton ruuxna ay ku dhinteen daadadka fatahaadaha wata goobaha ay fatahaaduhu saameeyeen waxaa ka mid ah dhulka soomaalida ee kenya xoogga ku haysato iyo deegaanada uu maro webiga tanariva sida mandheera wajeer halkaas oo laga soo sheegay xaalad adag gudoomiyaha gobolka tanariva dabadhilifka lagu magacaabo maxamed nuur ayaa sheegay in gobolkiisu uu ku jiro xaalad quus ah islamarkaana ay ku barakaceen dad gaaraya ilaa iyo toddoba kun oo qoys murtadkan ayaa sheegay in nairobi ay ka dalbadeen gurmad islamarkaana aanay awood u haynin in ay waxtaraan dadka go-doonsan ee fatahaduhu saameeyeen etoobiya mas-uuliyiin u hadlay maamulka kaligistalisnimada lasoo bambaxay ee etoobiya ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ku dhintay fatahaadaha ay gaartay soddon qofood kadib roobab aan kala joogsi lahayn oo ka da-ay gambeella cafar iyo gobolada soomaalida waxay sidoo kale sheegeen in dadka dhintay ay ku jiraan caruur ku qarqoomay daadadka biyaha xilli ay isku dayayeen in ay ka baxsadaan fatahaadaha roobabka xoogan ee ka dhashay fatahaadaha waxa ay kusoo beegmayaan iyadoo wadamada dhaxageeska afrika sida etoobiya kenya koonfurta suudan iyo qeybo ka mida soomaaliya ee muddo afartan sano abaaro ahaayeen iyadoo taa ay usii dheer tahay isbeddelka cimilo ee socda iyo roobabka hadda da-aya ee wata dabeelaha iyo daadadka oo saameyn ballaaran ku yeeshay wadamada geeska afrika mahadsanid rabbaani ugu dambeyntiina maraakiista waxbarasho ee degmada buqo qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dib loo furay kadib munaasabad ka dhacday gudaha degmadaas sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiqani maxamed munaasabadan oo ahayd mid dib loogu furayey maraakiista ay wax ku bartaan haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan oo fasax ku jiray ayaa ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsaneh ee degmadaas ugu horeyn ardayda wax ku barta maraakiista gaarka ah ee haweenka degmada buqa qable ayaa goobta kusoo bandhigay bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho bismillaah alla magaciisa ayaan ku bilaabayaa arraxmaan allaha naxariista caamka muslimiinta iyo gaalada u naxariistay arraxiim allaha naxariista gaar ahaaneed muuminiinta u naxariistay tabaaraka waxa khayrkiisu batay alladii allihii biyadihi lmulku boqortooyadii gacantiisa ahaatay wa huwa alle calaa kulli shayin shay kasto qadiirun midkii awoodo waaye alladii allihii khalaqa abuuray almowta geerida walxayaata nolosha liyabluwakum alla sidoo idin imtixaano ayukum adiku midkiineebaa axsanu ugu wanaaji badan camalan xagga shaqada wahuwa alle alcasiisu allihii raawaaye alqafuur ee dembiyada dhaafo shuruudu laa ilaaha ila allah sabcatun waa todobo الأول مد كوجو الرئيسنا العلم برشوا بمعناها لا إله إلا الله معناه لبرته نفيا ديد مين لبرت واحد ديد وإثباتا وعيسو ويسان لبرته الثاني مد لبادنا اليقين ويقين وهو يقينتنا كمال العلم أقوانت دميسترنت كذا واي بها لا إله إلا الله المنافي تاسو ديديسا لشك إنا كشكيدا والريب إنا كشكيسا أذكار الصباح والمساء أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من كسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر تعريف الإظهار لوقة واصطلاحا الإظهار لوقة البيان والوضوح واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير قلة qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka degmada buqa qableh oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay haweenka cilmiga ku barta maraakista degmadaas جزاكم الله خيرا waxaad buuxiseen kaalintiinii Ee, waxaan kula dardaarmayaa hadduu ilaahay idmo in maaragtay waxa aad barateen aad ugu faa'iideysaan ee, dadka sida ladiin barayna aad u bartaan insha allahu tacaala waana rajaynayaa inaad nasrin doontaan juhdi ee lagu bixi juhdigana ku dadaalay inay wax baranayso inay gabar wax baranayso hanta haddaan horta aada la fahmi waxaan rabnaa marka horta gabdhaha waxaan leeyahay kuwii wax fahmi ilaahay wax garsii oo juhdi lagu bixi waa barateen iska dhaafa inay dhihi oo hoshooda usii wataan intii kow anaga ka ahay macallin u noqon doonta insha allah ardayda wax ku barta maraakista u gaarka haweenka degmada buqa qableh ee munaasabada loo qabtay ayaa soo dhammaystay heerarka waxbarasho ee labaad iyo saddexaad waxaana keliya u dhiman fatrada afaraad iyagoona kadib u gudbi doona machadka khadiija bintu khuweylid ee soo saara haweenka daaciyaadka ah aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu